bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasala allahu wasalaamu calaa nabiyina maxamed waala ali wasaxbi wasalim walaal aad iyo aad ayaan kugu mahad celinaya bacdal rabbi runtii shalay waxaa gobolkayga igu soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka professor xasan sheekh maxamuud iyo wafdi oo hogaaminayo oo ka koobnaa xildhi wasiiro xildhibaano aqoon-yahano iyo dad kale oo siyaasiyiina runtiina halkan wuxuu u yimid bulshada reer galguduudeed iyo qaybo kamida gobolka mudug oo isugu yimid dabadeedna halkan uu ka socday shir dib u heshiisiina shirkaa inuu furo ummaddana wuu la hadlay shirkiina wuu furay aada iyo aad ayaana maaragtay halkan lagu soo dhaweeyey ufuudiisa iyo asagaba jawi aada u wanaagsanna waa nooga laaftay
waa gartay haddii aad kulanteen waxyaabihii ugu muhiimsanaa ad ka wada hadasheen idinka iyo madaxweynaha maxaa ka mid ahaa
walaal waxaa kamid ahay waxa ugu muhiimsan oo dee madaxweynuhu u yimid halkan kan waxay ahayd inuu arko ummadda halkan isugu timid ee dib heshiisiinta uga furantay oo muddo dhowr iyo labaatan sano ee ku dhow dhow aysan maarata ummadda aysan sarkinin qoloba ay maarata deegaanka deegaanadooda ay kala deganaayeen dhibna uu jiray dadka ka dhexeeyey dhibkaa dadka ka dhexeeyey dadku inay iska fahmaan ka wada hadlaan wixii soo dhex maray ka walaaloobaan ayay awalba ujeedka la isugu yimidaa marka taasina waa ka daraaseeyo dabadeedna shirka u furo ayuu u yimid muhiimaduna taasay ahayd
waa gartay dhanka kale shir duba heshiisineed baa wuxuu ka socday dhuusamareeb madaxweynahana shalay waa uu tegey haddii uu tegey madaxweynaha muxuu ka yidhi halkaas
walaal wuxuu ummadda ku bogaadiyey runtii shacabka halkan isugu yimid labada gobol wuxuu ku boga ku bogaadiyey inay howlahooda meeshay marsiinayaan kasii kasii wadaan dadka heshiisiyaan la wada hadlo nabad la gaaro dabadeedna dowlad goboleed la dhisto muhiimadu taasay ahayd kelmadiisu dadkuna dee awalba sidaas isugu yimaadeen wayna ka aqbaleen wayna soo dhaweeyeen aragtidii madaxweynaha waa gartay dadka qaarkood dhalisan siyaasadda dowladda iyo tan madaxweyne xasan sheekh maxamuudba waxa ay ku eedeynayaan xilligan in imaanshihiisii shalay galgaduud ay caqabad ku ahayd ammaanka halkaas islamarkaana ay qayb wax ka ahayd dagaaladii gulceel ka dhacay arrimahaas maxaa ka jira guddoomiye
adeer dee siyaasadda iska daba wareega oo iyo dadka arrimaha kashaq ka shaqeeya maaragtay madmadooba ku jiro annagu inaan ka hadalna ma doonayno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka halkan inuu yimaado fursad runtii qaaliya oo aada iyo aada u wanaagsan ayay ahayd gobolada dhexe wax alla wixii loo baahnaa ayuuna maaragtay sheegay inuu ka qabanayo inuu ummaddan garab istaagayo sida dowlad goboleedyada uga jiraan gobolada kale inay dhistaan dowlad goboleedii loo baahan yahay inuu gacan ka geysanayo adduunka kale inuu kusoo xirayo runtii hadde waxaan isleeyahay dadka wararkaas sheegaya ama dhaliishaasi waa dadka doonaya inaan gobolada dhexe aysan laga unkinin ama aysan ka dhisminin waxa la yidhahdo dowlad goboleed ay sidooda u kala taagnaadaan sidooda dhibaatada uga jirto kheyraadkooda iyo waxay haystaana deegaano kale laga maamulo
waa gartay hadda adiga ma kula tahay inay suurto galayso in koonfurta gaalkacyo iyo qeyb gobolka galgaduud laga dhiso maamul ay yeeshaan dadka deegaanadaas
insha allah ilaahay waa si noo suurtagelinayaa dadaal badana wadnaa mudug iyo galgaduud inay ka dhismaan dowlad goboleed ayaan rajaynaynaa annaga haddii rabiidmo shaki badanna kama kama qabno inuusan dhismaynin shacabka labada gobolna dadaal ay ugu jiraan dadaalkoodana qofna ku dhibaatayn maayaan qofna ku xudayn maayaan ilaahayna waa u suurtagelinayaa sidaan rajaynayo
adiga ma ka mid tahay musharaxiinta u taagan maamulkaas loo sameynayo gobolada dhexe
adeer kamid ma anuta hadda musharax mahi maamulka loo dowlad goboleedka loo sameynayo goboladan hadda musharax mahi laakiin waktiga ku habboonaato ee kale ayaynu arkaynaa ugu dambeyn mudana guddoomiye maxaad ka filan kartaan shirka dib heshiisineeda hadda ka socda dhuusamareeb iyo waxa laga filan karo gabagabadiisa goormahaase la rajeynayaa in lasoo gabagabeeyo
adeer waxaa laga filanayaa waxay tahay dadkan inay gacmaha isqabsadaan haddii dhibaato weyni jirta horta dadku isku halka kan isugu yimaadeen waa kala qoqobnaan lahaayeen degmooyinka iyo tuulooyinka ay kala joogi lahaayeen iyo deegaanada fogfog wax hadda meesha yaalahay ka heshiinayaana wax weyn maahan waa wax aad iyo aad oo basyada waa oo yar mar haddii la isku yimaado ee la yidhaha aan wada hadalno aan wada hadalno waa heshiino dhibaato weyne ma dhex taalo inta inta yar ee hadda laga wahadlayana way dhammaanaysaa wiigag ama saddex wiig ama afar wiig ma qaado doonto wixii ka dambeeyana waxaan rajeynayaa iyada oo gacmaha la ishaysto oo mid la yahay maaragtay la ilaalinayo qarannimada iyo maaragtay danaha shacabka gobollada dhexe inay dhisan doonaan dowlad maaragtay dowlad goboleed ay u dhan yihiin oo maaragtay caqligooda iyo maskaxdooda iyo fikirkooda ka timaada aada iyo aad ayaan u rajeynaynaa